Ilaa afar boqol oo qoys ah oo u badan xoolo-dhaqato iyo beeraley ka soo barakacay qaar ka mid ah deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan, oo ay saameysay dhawaan fatahaadda Webiga Shabeelle uu ka saameeyay deegaanada waqooyi ee gobolkaasi, ayaa waxa ay ku soo barakaceen deegaanka Guri-Cadde ee gobolka Hiiraan, waxaana iminka soo food saartay qoysaskani duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah, sida uu sheegay duqa deegaanka Bacaad ee gobolka Hiiraan Maxamuud Maxamed Cosoble.
walaahi walaalow bacaad dad badanaa ka soo qaxay iyo tuulooyin kaloo hareerahooda u dhowaay maalintii ay soo baxeen waxaa jirta intaanaan soo bixin in saddex jeer ay biyo bacaad nooga soo baxeen oo dalagii ku yiilay iyo beerihii iyo kanaaladii ay burburiyeen saddex biyo baxa annagoo qabno oo biyo aan ka imaanin shabeelle oo tuulada gaararkeeda ka soo fakaday ay beerihii gooyeen ayaa waxaa noo yimid biyihii afaraad oo etoobiya ka yimid biyahaasaana soo barakiciyey saddexdii biyo hore beerahay galeen maahana tuulada ma kicin wixii aan ku qarash beelnay oon dhignay meeshiyay ku baaba'een hadday beer tahay iyo hadday kanaal tahay iyo hadday matoor tahay annaga beerraan ahayn matoorrey waa ku dhinteen biyaha galay waa ugu qurmeen wixii alla waxaan dhignana waa dhinteen musqulihii meesha ku yiilay waa dumeenoo waxawaay biibaxaanta ka korbartay dumeen dhibaatadaas tuuladii ku dhacday markaannu soo baxnoo nimid meeshaan dadku wuxuu isugu jiray dad roon iyo dad liidan oo xoogta ku shaqaysatada dadkii liidanaayo xooggooda ku shaqaysanaya shaqo waa waayeen awl waa laisku dhex noolaay meeshaas wax noo yimid oo haayada ma jirin wax wax noo qabto cawbaada ma jirin meeshaan biyihii xaafka ilmihii shubanaa ku dhacay biyo ma aanaan helin ilmihii shubanaa ku dhacay webigu looma aroori karo biyaha ka sokay dhiiqa ka sokayso biyo baxada ka sokayso waayihii hore markay saanoo kale biyo u soo baxan waa la heli jiray biyaha gurmadaa la heli jiray daawaa la heli jiray dad gurmadaa la heli jiray bacaa la heli jiray marakanaaca la heli jiray maanta wax soo gaaray ummaddan oo haba yaraatee ma jiraan hadda waxa ugu daran waxaa waaye dadkii waxaa waaye waxayba dadka baaray taacan jireenba raamshimaba haystaanba marakanaaca ma haystaan oo hadda waxaa waaye kanaaca waa joogtaa oo kanaaca maalintii ku cunaysaa biyo ma haystaan oo waxaa waaye biyo waxay noqdeen qashay noqdeen oo biyo hadda waxaa haddaad soo darto lulumo iyo iyo qashinaa dhex jiro ilmihi haddii cabeeno shumanay ka qaadeen cilladda hadda ugu weyn marka waxaa waaye beertii oo rabto wax laga qabto oo kanaalkii baaba'ay oo kanaaladii ku cabi jirta baaba'ay oo matoorku waraabi jiray baaba'ay oo biyihii qaadeen oo kanaalada hadda biyaha ku cabi jireen ay eber yihiin iyo dadkii oo beertii tabaceedi wuxuu ku gaaraba aan lahayn wuxuu hadda ku abuurta ma haystaan abuur xataa ma gada karaan tani afar boqol toddobaatan iyo shan qoysay ahaayeen dadka ka soo baxay bacaad afar boqol toddobaatan shan qoysay ahaayeen dadkaas waxa waaye beertii hadday biyihii ka baxeen waxay ku abuurtaanna male waxay ku cagafcagafeeyaan maloo cagafti haddii ninkii maarata dhulkii howdaa ka dhashay oo cawsaa ka dhashay waxaa ka dhashay geedaa ka dhashay qarashay u baahan tahay lagu qarasheeyo abuuray u baahan tahay dadkii marka awooddii ay wax ku tabc jireen awood ka weyna haysato